madaxweyne xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan zaylici ayuu wafdiga hogaaminayaa iminka ka soo noqday socdaal ay ku tegeen dalka aynu jaarka nahay dalka aynu saaxiibka nahay ee etoobiya madaxweynaha intuu halkaa joogay kulmo kala duwan ayuu la yeeshay madaxdii mas-uuliyiinta dowladda etoobiya isaga ayaan kusoo dhaweynayaa si warbixin kooban nooga siisa aad iyo aad aad iyo aad u salaamayaa madaxa sharafta leh ciyaalka sida dirhim soo dhaweysay runtii ee salaadooda jimca maartay u soo weyneysay inaanay soo dhaweeyaan iyo dhammaan saxaafadda halkan joogtay madaxa bannaan iyo ta- een, dowladdaba Ee, ilaahay baa mahadle horta waxaan kusoo nabad noqday waddankaygii hooyo Ee, waxaan ku maqnaa dalkaynu jaarka nahay ee, etoobiya muddo shan maalmooda ilaa lix maalmooda Een, anoo iyada howlo gaara u tegay oo kalley aanan een, u tegin howl shaqo oo weyn oo ahayd ama dee martiqaad dowladda u tegin haddana ninka madaxda qaranka markuu meel tego kolley la- inuu la kulmo madaxda dalka dhigiisa ah waa iska- way dhacdaa Een, hawshaa u tegana insha alla way way iska soo dhammaanaysaa Een, waxaan la kulmay runtii shalay madaxweynaha dalka etoobiya oo muddo shan iyo afar daqiiqo aan maaragtay aada uga sheekaysanay xaaladda een, geeska ee, dham- xagga nabadgelyada iyo iskaashiga somalilan iyo ka dhexeeya iyo etoobiya runtiina si aad iyo aad maaragtay ay inoo danaynayaan ama ay inoo arkaan dalka labaad ee etoobiya maaragtay saaxiib ugu dhowanahay yahay wayna yihiin oo inagu waad ogtihiinoo waa etoobiya waa dalka koowaad Ee, marka somaliland aynu nahay Een, hadduu baasaboor yahay iyo hadduu maaragtay een, xidhiidh dhow oo ganacsi tahay iyo hadday wada shaqaynta amniga tahayba runtii si dhowaan wada shaqayno ama dalka noogu dhow oo dalkeen labaad Een, si wanaagsan baan isku afkarnay aniga madaxweynuhu wax badanood een, ka jira gobolkana aad baan uga wada sheekaysanay Ee, waxaana runtii ugu ugu muhiimsanaa wey fariinta uu uu nafari ahaa in etoobiya prioritigeedu ay tahay deganaanshaha gobolka oo xagga nabadgelyada ay prioritiga siiyaan cid kasta oo jaarlaan ay jecel yihiin inay sidaa ay u degan yihiin ama horumarka ay gaadheen lagaga daydo ee, aad iyo aad baad mahadsantihin madaxweyne xigeen waad ogtoo ciidamada somalilan talax bay gaadheen maalmo dhaweyto dibna way uga soo noqdeen arrintaa maxaa lagu fasiraya ma ka wada hadlaysaa
Een, runtii waan ka wada hadalnay oo dadka ina- ina maaragtay saaxiibadan nahay nagala shaqeeya arrimaha amniga ama daneeya arrimaha somalilan ama ar- daneeya arrimaha geeska aad iyo aad bay uga hadleen laakiinse waxaan u sheegnay inaynaan haddaan somalilan dowladda somalilan nahay inaanaan wax dhibaato ah wadin arrintan u tegnay ahaydun in dadka reer somalilan ee, dhibaato dambe ayna ku dhicin sidii markii hore ku dhacday oo nabadgelyada la ilaaliyo horumarka dalka la gaadhsiiyo wayna ku qanceen markaan idhi wax dhibaataa kama wadno waxaanse diidaynaa inay meeshaa ka abuuranto dad een, kas- ka ka abuura qallaase hadhowna halkaasi maarata argixis iyo balaayo kale ay soo dabagasho wayna ku qanceen runtii markaa tegitaankaasi inuu mid ahaa nabada oo dalka maarata iyo dadka loogu danaynayay Een, mudane madaxweyne ku-xigeen waxaad ka mid tahay hogaanka xisbiga talada dalka iyo kulmiye dadkuna in badan waxay warwar ka qaba- ka qabaan qabsoomi la-aanta ah ee shirweynaha xisbiga kulmiye waxaana la leeyahay bisha julaay ayuu qabsoomaya in arrimahaasi si dhow baad ula socotaa ee maxaad ku odhanahay Ee, ma qabo inuu shirku qabsoomi waayo insha allah waxaan rajaynayaa isla bishan waxaan ku jirno waqti ee, dhow- een, inaan dhow- wiilkaan ka soo socda inaan shirku qabsoomaan rajaynaynaa dib u dhac ma kama rajaynaa dambe oo dhaafsan bishan dhaafa waa mahadsanid